barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah waana lix iyo labaatanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ku dhaqan degmada isku shuban oo caqabadii ka haysatay dhinaca akhrinta oo helay deeq buugaag ah
waxaan wax ka bedeli doonaan caruurtii fursaday aadi lahayeen banooni iyo ee aadi lahaayeen cayaaro iyo ama seexan lahaayeen ayaa waxay u fududaynaysaa inay waxbarashadooda xoojiyaan laybariga tagaanin wax ku akhristaaniin waxay u fududaynaysaa oo kaleeto waxaanoo dhan waxay u qabeen baahi bay u qabeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan nin dhallinyaro ah oo wada gaare ka ah mid ka mida jaamacadaha somalilan oo intii uu shaqadaasi ku guda jirana saddex shahaado ka diyaariyey jaamacaddii uu wadaha ka ahaa
kaalmihii heesaha iyaguna waxaan idin haynaa dhegaystayaal adunbaan kugu qancemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay
wadnaha mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadayaa iyo heese kaleba waan idin haynaa sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese warkii dunida xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mats ayaa waxauu carab ku adkeeyey maanta oo talaada in maraykanka uu raadinayo xal nabadeed oo lagu furdaaminayo xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi inkastoo pyongyang ay sheegtay in madaxweynaha maraykanka fariin uu soo dhigay twitter-ka ay ula muuqato mid uu ku iclaaminayo dagaal hoyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mats oo saraakiil ka tirsan dalka indiya kula leh wadahadal magaalada new delhi ayaa waxa uu sheegay in xiriirkaasi oo ah mid lagu sii xoojinayo xiriirka u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo indiya ayaa maats waxa uu sheegay in joogitaanka militari ee maraykanka ee gacan kuuriga ay laga maarmaan u tahay sidii loogu hortegi lahaa khataro ka iman karaya kuuriyada waqooyi haddana uu sheegay maraykanku inuu taageerayo dadaalo xal nabadeed looga gaarayo xiisadda
natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa maanta oo talaadaha inay ka soo baxaan codayntii dadka kurdiyiinta ciraaq ay shalay u dareereen oo ku aadnayd haddii ay ka madax bannaanaanayaan ciraaq inteeda kale balse arrintaasi waxaa durbaba ka hor yimid dalalka la deriska ah ciraaq iyo dowladda ciraaq sidoo kale iyo dowladda maraykanka ka hor codaynta ayaa waxaa la filayay natiijadu ay noqon doonto haa balse taasi ayaan micnaheedu ahayn in durbaba ay kurdiyiintu noqon doonaan dal madax bannaan mas-uuliyiinta kurdiyiintuna waxa ay rajeynayaan intaasi ay dhabaha uun u sii xaarto tallaabadii ugu horreysay ay ku kala tagayaan labada dhinac
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a ee washington dhalinyarada ku dhaqan degmada isku shuban ee gobolka bari ee puntland oo waqtiyadii horeeto caqabad ay ka haysatay goobaha wax akhriska ayaa dhowaanteen waxaa loogu deeqay bugo kala duwan dhallinyaradana oo hore marka ay wax akhris u baahdaan u doonan jiray magaalada boosaaso ayay tallaabadani waxa ay u hirgeliyeen urur maxalli ah oo ka howlgala gudaha puntland inay dhallinyadaasi uga faa'iidaystaan wariyahana v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta ku eegaya muhiimadda arrintaasi ay dhallinyada u leedahay inta badan dhallinyarada ku nool degmooyinka puntland ayaa helin maktabado ama labareeri ay wax ku akhristaan waxay badankooda u soo aadi jireen magaalada boosaaso degmada isku shuban ee gobolka bari waxay ka mid tahay degmooyinka dhallinyaro badan ay wax ka bartaan waxaa loogu deeqay buugaag kala duwan waxaana buugaagtaasi ka qayb qaatay in lagu wareejiyo ururka danwadaag oo ka mid ah ururada ka jira gudaha puntland maxamed cismaan muuse demdem oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka danwadaag ayaan weydiiyey waxay isugu jiraan buugaagtaasi markii ay soo dhammaatay xafladda wareejinta buugaagtaasi
yusufow aad baa umahadsan tahay magacayga waa maxamed cismaan muuse demdem bugaagtan haddii aan kaaga warbixiyo bugaagtan bugaagtan waxay isugu jiraan maadooyin fara badan ingiliishkii baa ka mid a graamarkii baa ka mid a xisaabtii baa ka mid a sayniskii baa ka mid a historygii baa ka mid a dictionarygii baa ka mid a marka bugaagtan waxaan ugu talagalnay ardayda dugsiga sare ee cali daawo secondary school oo ah runtii arday aada iyo aada u qiimo badan baahine ay u hayso markii la fiiriyo degmooyinka kale iyoiyo magaalooyinka kale iyo tuulooyinka kale farqi weyn baa udhexeeya marka annaga waxaan isku taagnaa haddaanu nahay ururka danwadaag waxaan isku taagnaa inaanu baahiyaha bulshada daboolno waxbarashada caafimaadka dhan walbaba ha ahaatee faadumo xirsi cali oo ka mid a guddiga xubnaha waxbarashada degmada isku shuban ee gobolka bari waxa ay sheegtay in dhallinyaradani ay fursad u heli doonaan in bugaagtaasi akhristaan halka horey ay ugu mashquuli jireen kubado la daawado ama ciyaarista kubadda cagta bugaagtan aad baan ugu faraxsannahay waxaan wax ka bedeli doonaanin caruurtii fursaday aadi lahaayeen banooli iyo aadi lahaayeen cayaaro iyo ama seexan lahaayeen ayaa waxay u fududeynaysaa inay waxbarashadooda xoojiyaan laybariga tagaanin wax ku akhristaanin waxay u fududeynaysaa oo kaleeto waxaanoo dhan waxay u qabeen baahi bay u qabeen ma waxay ka macnaha ka gelinaysaa haka safarada usoo geli jireen boosaaso iyo caruuraha kale ay ku arki jireen hadda waa loo fudeeyey magaaladooda baa loo geeyey meel baa loo dhisay halkaa waxay markay muu wax fahmi waayo buwaagtu ku jecsan lahaa dhalinyaro weeye dhalinyaro weeye waxbarashada heeguna waxay isugu jiraanin dugsi sare iyo dugsi dhexe iyo weliba dugsi hoose laakiin hadda wuxuu anfacayaa secondary school bugaagtan boqolkiiba siddeetan gudoomiyaha degmada isku shuban ee gobolka bari maxamuud siciid wuxuu sheegay in aqoonta dhallinyarada ay wax badan ka bedeli doonto buugaagtaasi ay mar walbana akhrisan doonaan laakiin dhammaan dadkan maaragtay dugsiga dhexe ardada dhigata dugsiga hoose ardada dhigata oo luuqadda ingiliisiga baratay iyo kuwa jooga muxuu ahaay magaalada jooga oo sekandariyada soo dhameeyey intaba waa loogu talagalay inay mataqaana librarigaas ay isticmaalaan oo buugaagtan ay akhristaan buugaagtan hadda waa bilow waana muxuu ahaayey waxaan rabnaa in buugaag kale oo iyaguna ay soomaali ku qoran oo iyo buugaag kale oo iyaguna taariikhii soomaaliya ka hadlaya inaanu keenno haddii ilaa hibno si aqoonta kor u kacdo bugaagta secondariga xataa waan kusoo darayna oo librariga keenaynaa haddii ilaa hibno marka waxaweyaan waxaweyaan tayada waxbarashada ayay ka qayb qaadanaysaa buugaagatan iyo librariga ayaanu samaynay dhalinyarada ee wax ka bartaa ee degmada isku shuban ee dhalinyaro noocay iskugu jiraan ma dugsi sare amise dugsi ardadu waxa weeyaan dugsi hoose dhexe baa ka jira iyo dugsi sare bugaagtan waxay ka bedeli karaan inay akhristaan oo kuwa mataqaanaa biolojiga kuwa taariikhda muxuu ahay adduunka kale ka hadlaya waxay u daafuraysaa inay muxuu ahaye wax ka ogaadaan waxa aqoonta ku jirta buugaagatan si waxbarashadooda kor u kacdo
warbixintii uu wariyeen v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu noo soo diray
waa tahay dhegaystayaal dhinaca kaleaynu aadno kororka muddooyinkii dambe ku yimid goobaha waxbarashada ee deegaanada soomaalida ayaa fursado uu siiyey dhalinyaro kala gedisan inay isku qabtaan howlo dhowr ah oo xiliyada qaarna ay adkeyd in la sii wado waxaana dhacda in qaar badan oo ka mid ah ay xilina shaqeeyaan sidoo kalena waqti kalena ay waqtiga kale usoo harayna ay ka faa'idaystaan oo ay waxbartaan nuux maxamuud nuur waa nin dhallinyaro ah oo wada gaari ka ah jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxa uu tusaale u yahay dadkaas waxaana muddada uu gaarigaasi waday uu wakhtigiisa uga faa'idaystay in uu dhinac wax ka barto isagoo diyaariyey saddex shahaado oo takhasusyo kala gedisan leh wariyaha v o a ee boorama xaashim sheekh cumar good ayaa la kulmay islamarkaasina ka waraystay sida ay arrinkaasi ugu suur gashay nuux maxamed nuur oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya jaamacadda camuud isla markaasina ah wada ka mid ah basaska ay jaamacaddu leedahay wuxuu saddex shahaado ka qaatay jaamacadda camuud nuux kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waan dhowahay weriye waanad mahadsan tahay waraysiga aad iila yeelatay waxa weyn horta jaamacadda waxaan bilaabay shaqadeeda labadii kun iyo shantii bishii january ayaan bilaabay iminka waxaan joogaa muddo adigu ilaa saddex iyo toban sano ah jaamacadda markaa shaqada aad ka bilowday labadii kun iyo shantii maxay ahayd shaqadan ka bilaabay waxay ahayd darawal ilaa iminkana shaqadan ka shaqeeya en jaamacadda ka haya waa darawal waxaanan ahay wada wada basaska waaweyn ee jaamacadda kuwa nooca waaweyn ee loo yaqaano xaabsadayaasha ee jaamacadda ayaan wadaa oon ilaa iminkana wadaa jaamacaddana markaa muddo markii aan joogay ayaa waxaan ku fikiray inaan wax ka barto shahaadadii ugu horreysay aan ka qaato waxay ahayd shahaado ingiriisia oo la odhan jiray tofl test your english as a foreign language taasi oo aan qaatay meelaha labadii kun iyo toddobadii haddana jaamacadda sidii kuma aanan daynin oo kagama aanan hadhin waxaan qaatay shahaadada diploma english ayaan dib haddana u qaatay mar labaad haddana mar saddexaadkii labiyo tobankii ayaan haddana waa saad sheegtay ayaan haddana waxaan bilaabay barashada dibloma borojak oo igu qaatay two years time laba sano gudahood aan ku dhameeyey iyada laftirkeega markaa horta dee duruufo badan oo jiray awgeed waxbarashada iyo shaqooyin yaruun aan qaban jiray awgeed waxay ahayd waxaan xilligii waxbarashada ee aan qaadanayay dibloomada dambe ayay shaqooyinku igu yar fara badnaayeen marka aroortii waxaan kici jiray matalan shantoo kale waxaa la kacaa shaqada basaska jaamacadda shanta aroornimo ayaa loo diyaargaroobaa waxaan kasoo wixi jiray kowda haddana kowda iyo rubuc waxaan u shaqo tegi jiray isbitaalka alxayaad waxaan kasoo laaban jiray meelaha saddexda galabnimo saddexda markaan salaada casir tukado kabacdi waxaan tegi jiray beer ku taalla jaamacadda agteeda oon hawl kasoo qaban jiray waan soo noqon jiray lixda maqribnimo markaan kasoo noqdo waxaan tukan jirnay salaada maqrib waxaan geli jiray galaaska oo waxbarashadan tegi jiray abbaara sideedii marka aduu waa markaan dareemi jiray hurdada ee macalinka laftigiisa odhan jiray nuux waa kaa seexdee daba ardayda maan iska fasaxnaa waayo de waan daalanaa magaraas markaa sidaa ay tahay awgeed haddana waan dhameeyey shahaadadii waan qaatay maasha allah waxaanan dee ku fikiray maadaama jaamacaddan muddo saddex iyo toban sana a joogay haddii aan ka tago lacag waxba ma tarayso dee waxaa noqon kartaa qofku isagoo xashkii joogay kaag shaqaysanayay anan soona xajiyin oo kale taasaan uga baqay markaa waxaan sidhaado shahaado sita hadhow haddaad ka tagto war camuud baan ka shaqayn jiray shahaadana ma sito dee ceeb bay kugu noqonaysaa baan isidhi taa sidaasay ahayd waxaad shaqayn jirtay waqti aada u fara badan markaad shanta subaxnimo shaqada bilowdo ilaa waxbarashada aad qaadanaysay aad kasoo ruuxaysay sideed iyo barhka habeennimo maxaad dareemi jirtay markaas wallahi horta niyow qofku markuu hawlahan oo kale la qabsado dee daal lama dareeme horta dee waxa weeyaanuun qof hawshiisii gutay oo dee waxna bartay shaqaystayna ma garanaysa ani waxba ka xumayn hurdo yaroo macaanu baad seexanaysaa timekaagana horun baad ukacaysaa waxaad ka raysanaysaa un meermeerka magaalada iyo sheekooyinka iyo bulitica halkan waxba micna kaaga soo kordhayn waxyaalahan baa laga raystaa kulle anu dadka waxay odhan laha wax iska bartaan hadday shaqooyin hayaan waxbarashadana dhan ha kaga daraan waayo waxbarashadu way anfacaysaa laakiinse lacagtu berri bay dhammaanaysa
waxaad ii sheegtay inaad ahayd markaa shaqada aad bilaabaysay dhinacna aad wax ka baranaysay howlaha intaa leegnaad haysay inaad waalid ahayd ood xaas lahayd dhinacaa xaaska kaa mashquulinayeen xagga waxbarashada iyo shaqooyinkaagaasi wallahi horta niyow xaasku waxba igama mashquulinayninoo dee waa laygula dadaalayo waxbaraaba laylahaa xaaskaygu inaan waxbarto diyaar bay u ahayd caruurtayduna dee qaarna etoobiya wax ka yar bartaano way iga maqnaayeen intayla joogtayna dee diyaar bay u ahayn inaan waxbarto oo raalli bay igala ahaayeen markii aan qalin jabinayna de way soo dhaweeyeen oo si fiican bay dee iga farxiyeen marka hawshu saas ahayd
markaa tirada carruurtaadu waa imsa qoys ahaan saddex wiil ayaan leehay horta ilaahay baa leh laba etoobiya joogaan oo awbare magaalada la ydhaabay iskuulka ka dhigtaan midna wiila joogaan marka waa saddexdaas waxyaabaha kuugu layaabka badnaa ee muddadaa ku soo maray maxaa ka mid ahaa niyo waxaa ka mid ahayd aniga oo daalan oo shaqaynaya oo aroortii shaqadii hayo oo shaqada baabuurtana waad ogtihiinoo xaggaa iyo xaggaa lama hayo shaqo foojignaan u baahan haddana wax akhrisi sugayo oo imtixaanadoo kale markaay soo dhow yihiin oo kale xilliyada aan baabuurta joojiyo ayaan akhriyi jiray buugga markaa waxay igu la yaab badnayd maadaama caawoo kale imtixaan la qaadayo hawshiina aanan aad wax u akhriyin dee qishkana ma kari kare nin weyn baan ahay dee kolley dadaalun baan ku darayay
xagga beerta aad ka shaqaynaysay maxaad ka beeranaysay dalag ahaa ee kaaga baxayay beerta beerta waa qolyuun baan caawinayey oo aan wax uga soo qaadi jiray oon baabuur baan ku tegi jiray laakiinse dalagyada ka baxaun baan soo qaadi jiray anugu marka aniga xaggayga waxba igama baxayn marka waad ka shaqaysanaysa iyada lafteeda shaqooyinkaaga mid ka mid unbay ahayd ha adu waan dabaraya hawlahaygun baa ahayd waan dabaraya hawlahay waxa dabaraad un baa ahayd laftigeedu way fiicneed dee shaqadeedu way fiicneed haashim sheekh cumar good v o a bournemouth waa tahay xaashim wuxuu wareysanayey nuux maxamed nuur oo isagu ka shaqaynayey jaamacadda camuud ee magaalada boorama islamar ahaantaasina intii muddadu halkaa ka shaqaynayay diyaariyey saddex shahaado kala gedisan halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada dhinacii sugaanta ee heesaha ayaanu jalaacaynaa dandurihaya dhegeystayaasha maxaad u haysaa jamaal waxaan usoo qabanaynaa hees ay wadajir ugu luqeeyaan yurub genyo iyo cabdihaani xaashi
qumane qumali qaalidii haween haddaan qayr ka hablahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kahama qabin yurubey yurubey qaalidii haween adaan qayr ka hablahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kaama qadin qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo ankayguna kuma qawadin aduun baan kugu qalceemeyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo hankayguna kuma qawadin aduun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya
rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadirto caqligu qiimaynaya hadaad qowlkaadi tidhi rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadirto caqligu qiimaynaya haddaan qowlkaadi tidhi qalooc qalooc la daboolay iyo ujeeddaadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan qalooc qalooc la daboolay iyo ujeedadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays leehiyo waxaa jira meel qalalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays leehiyo waxaa jira meel qalalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qorshaha qorshaha gur waa midee midii quudhahayda weyn kuwan haananu qabinin ninkii laba qaybu helay calafka calafee behen qoriyo iyada qadarta oda calafee behen qoriyo irubay qadarta odaa qorshaha qorshaha gurwaa midee midii quudhahayd haween rag baan haananu qabinen ninkii laba qaybu helay lacalafka calafee behen qoriyo iyada qadarta udaa laa calaf ee behen qoriyo irubi qadarta udaa
qasdiga waa amahda iyo tusaalahan qarada weyn qisada waan kula arko wanaagii qursato waxaan naftu qaadan karin qasdiga qasdiga maamahda iyo tusaalahan qarada weyn qisada waan kula arko wanaagii qursato waxaan naftu qaadan karin qudhayda qudhaydana raaligelin inaan kula qatayo hiraar marnahayga filan qalbiga kelidaa ku jecel qadarin qadaribuu ka mutee wuxuu qoonsada ka dhow qadaribuu ka mutee wuxuu qoonsada ka dhow
yaa salaam waxay tiri hadduu ruuxu qaybsamayn maxay raggu haddaa laba iyo saddex u qabaan waxaa heestaasi wadajir ugu luqeynayay yurub genya iyo cabdi xanayn xaashi haatana xaggii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa jamaal axmed cusmaan oo sidee ugu wehliyo jamaal haye
aad baad umahadsan tahay danduraya dhegaystayaasha haddaan u dulmarno qodobada ciyaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa inoo soo socda kulamo ka tirsan horyaalada kalgedisan ee qaaradda yurub ee caawa iyo beri la ciyaari doona ha yeeshee waro goosgoosa tababaraha kooxda kubadda cagta naadiga manchester united jose marino ayaa ka badbaaday in la ganaaxo kadib markii efeda ay dhegaysatay markii dibadda looga saaray ciyaartii kooxdiisa gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda southampton sabtidii intii lagu gudi jiray xilligii wakhtiga hakinta ciyaarta ayuu garsoore greg bowson uu dibadda u saaray morinho kadib markii uu soo galay gudaha garoonka islamarkaasina ay si aan ku talagal ahayn isugu dhaceen caawiyihii afaraad ee garsoorka mike jones efedu waxa ay heshay warbixinta bowson isniintii balse waxay go'aansadeen inaan loo baahnayn in ay qaadaan tallaabo kale oo dheeraad ah united ayaa sii wadata ku bilaabashadeeda guuldarrada ka xagan ee horyaalka waxayna dhinaca farqiga goolasha ka hooseysaa kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee manchester city ciryaanka melik oo naadiga napoli u ciyaaran waxaa la sheegay inuu afar toddoba afar bilood aan iraahda ka maqnaan doono garoomada kadib markii qalin jilibka looga sameeyey isniintii shalay sida ay kooxda zeria aada mareegtadooda ku shaaciyeen ee napoli waryaanka u dhashay dalka poland ayaa jilibka midig ka soo garay dhaawac ciyaartii sabtidii napoli kaga adkaatay kooxda sbal saddex iyo laba melik oo lix iyo soddon kulan uu dalkiisa u saftay ayaa dhaawac kaas la mid ah sanadkii lasoo dhaafay jilibka bidix ka soo gaaray wuxuuna garoomada ka maqnaa bilo intaa la mid ah dhegeystayaal haddaan idin dulmarno kulmo ayaa dhacay naadiga arsenal ayaa horyaalka dalka ingiriiska waxa ay la ciyaartay west bromich albion laba gooli waxba ayayna kaga adkaatay ciyaaryaanka dhowaantan ay la soo wareegeen ee lagaseta ayaa labada gool u dhaliyey naadiga arsenal mid ka mid ah rigoora ayuu ahaa dhinacayo dalka sbain naadiga real betis waxay afar gooli waxba dirteen naadiga levente champions leaga kulmo ka tirsan ayaa la dheeli doonaa guruubyada e ilaa iyo waxaa la ciyaari doonaa h haddii aan dhegeystayaal idin dulmarno guruubyada sevilla waxay la dheeli doontaa naadiga maribor spartic moscow liverpool ayay la ballansan tahay manchester city iyo shakhtar donesk ayaa sidoo kale wada ciyaari doona s s c napoli iyo faynod ayaa kulan kale oo xiiso badan ah besictes waxay la dheli doontaa naadiga libzig manaco iyo f c borto ayaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona apwol iyo tottenham hasbor ayaa dheeli doonaa hayeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu yahay kulanka ay dheeli doonaan waxaa brusia dortmund oo jarmalka ah iyo real madrid oo horyaalkan difaacanaysa ee dalka spain ka socota dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waan nagintaa dandrey
haatanna aan dhankii heesaa ku noqono anna laanta ubaxa leh adaan kuul
waa tahay daanduray heestaasi waa sidaad sheegtay dhinacii heesa ayaanu jallaacaynaa fanaanada zahardawo iyo heestaasi ay dhegeystayaasha durwaba maqlayaan anna laanta ubaxle adaan kuululaya
laanta ubaxa leh heestaasi ay ku luqeynaysay zahra daw ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku soo noqon doonana dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Salud.